asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenni murtida maanta ee haddii eebbayd mahayo iyadaoo dhinacyada badan taabanaysa aynu kolba dhinac ka soo qaban jirnay waana xubinteenni haddii eebbayd mahayo muhiimka ahayd ee aad iyo aad meelaha farada badan waxay naga tusin jirtay waxaa la yidhi oo haddii eebbayd mahayo ay taariikyahaanadeennii xagga afka hooye ama hidihii dhaqanka ama mahmaahyuhu ay inoo soo gudbiyeen waxaa jirtay haweeney ee ka mid ahayd haweenkii soomaaliyeed ee caaqiliinta ahaa weliba marwooyinkii aad iyo aad nolosha aad iyo aadka u wanaagsan waayaha adduunka soo maray gabadhaas iyadii waxay ahayd waxaa qabi jiray nin caaqil ah oo ka daddhalay ninkiibaa malakomowdu yimid ilaahay baa dilay ku kale oo haddii ilaahay idmahayo show isaga qaraabadiisiia oo dee carruurtii agoonta ahayd iyo heerkii la yidhi bal ha isku dudugo ayaa haddii eebba idmahayo ilaahay madaxa u geliyey ilaahay madaxa u geliye dee islaanta nin baa qabay waxtar ah ninkaa waxtarka ehe qabayna wuxuu ahaa nin cod iyo calaf iyo camal iyo caqli iyo haddii ilaahay kuusaba ogeliyo cudud intaba heerkiisa ku filan intaba nin heerkiisa ku deeqa oo intuu ka gudbo weliba heeraha deriska usii gudba ayuu ahaa haddii eebbeyd mahayana wuxuu ahaa nin dee carab yeelka isugu dhow waxaa layidhi way isqoomaane haddii xoogaa khilaafya dhex maraan isagii qoyskiisana nin wuxuu ahaa khilaafkiisa uusa kor u bixin wixiisana asturta kor iyo hoosbana ilaashada sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo qoysnimadiisa intaba nin ku filan buu ahaa maanta waxaad arkaysaa nin iyo naag isqaba lagu leey way isqabaan lagu leey suuqa isku haysto isku maran oo muranka iyo yaw yaw yaw yaw oo dadku intay soo tuurteen agahooda xaggii xaggii xaggi laga tuurtay oo la daawanhayo oo laga yaaba inay kalarka ku dhegan tahay oo hoogyaba waxaad arkaysaa waxyaalo fara badan oo dhaqanka soomaalida ceeb ka ah ama ama aan ku jirinba oo waayahan dambe ma aqaan dadkii soogaloutiga ahaye ay ka tageen waxaan isdhihi karaa un dee soogalootigi baa ka tegey dadka camalladaa leh iyo iyagaba kuwa camalka noocaas a leh ee sameeya iyo camalka laftiisaba dadkii soogaloutiga ahaye inoo imaaday baa inooga tegey baan dhihi karaa ama abuuray labadaba dadka samaynhaya iyo kuwa camal kale labadaba waa dad laga tegey dad soomaaliyadoo dhalad aho soomaalida dhaladka ahayda ma aha la dhihi karaa marka waxaa haddii eebbaidmahayo haweeneyda iyada ah dee wax fara badan oo ayna arki jirin oo ceeb ka ahaa saygeedii hore iyo maamulkeedii hore iyo nolosheedii hore ayay ku aragtay haddii eebbaidmahayo kan dambe un danta u geysay ilankeedii baa malakumuu dilay haddii eebbaidmahayo marka iyadoo arrintu halkaa marayso ayuu ninkii haddana wuxuu noqday nin jiqjiqilo aho maaragtay aan qoodhii xero lahayn oo dhammayjiqaniin aho dhuquul aho oo ceebo fara badan leh markii laga hadlay iyaduna dee waxaan gabadh marwo aho sharaf lahay ayadoo sharaf ku soo barbaartay kuna soo nooleed waxay taqaanay ma aha maalinkii dambe gabadhii aad iyo aad bay u fakertay si ay isu qanciso unbay tii maxaad dhahdaa waxay ku qanacday raadsi wuu dacwo batay waa muran batay waa qaylo batay waa tabar xumaaday waa nin nooc walba un maaragtay u liita ayuu ku noqday sidaa darteed aayer bay u aamustay ee maalintii dambeu rag fara badan u keenay ee uu ka eed sheegtay ee ceeb bayna ahayd ninku inuu xaaskiisa ka eed sheegto ilaa iyo haddayba ceeb tahayba nin weyn oo xaaskiisa ka ceeb sheegan ceeb tahay maahaane dhaqan diiniyi mid islaami mid gaala midna ma ogolo inaad intaad ummad isu keento aad xaaskaagii marwadaadii iyo adig carruurta kugu dhashay guriga kuu joogta aad ka eed sheegato waa nooc daciifnimada koowaad middaa iyada ihi marka ninkii isaga ahaa haddii eebba eedmahayo hawshaa iyada ayuu la yimid gabadhii baa layidhi haye waran hebley meesha lafteeda waxaan dhihi karnaa rag fara badan xila irmaanaysaa joogay rag fiican ma joogino dee inay u garqaadaanba maaha inay qaraacaan bay ahayd haddii eebbeed maayo marka sidaa markii xaaladdu marayso ayay gabadhii hadal kooban tiri waxay tidhi waa adduuno anu wax kala dhihi maaye waxaan leehay lugtaney nimba mar ku qaad lugtaney nimba mar ku qaad ayaan leeyahay bay tidhi waxay noqotay halku dhig caalami ah oo dhinac walba u dhici kara oo noqon kara xukunkanow nimba marku qabay oo noqon kara musharaxnimadoy nimba marku doon oo noqon kara hadalkanow nimba marku dheh oo noqon kara jabadanay nimba marku deg hadal noocaasa oo aad iyo aad u xigmadaysan oo murtiyeysan oo mid dahsoon leh oo ku dadban leh oo ku toosan leh ayay ku hadashay gabadha iyadii mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi nin loo fooshay dad iyo duug baa filay nin loo fooshay dad iyo duug baa filay